oo aanu isku baranno guddiga xirfaleyda dhakhaatiirta ama caafimaadka baan idhaah waxaa kaloo aan aada ugu faraxsanahay in guddidu ay dhalinyaro u badan yihiin marka laga reebo sagsaag oo aada maxay tahay ruugcaddaa hore ah oo raggayaygii hore ah sidii uu nin halkan ka hadlayay sheegayey runtii waa dad la falgeli kara casrigan socda hadda oo aan wixii outdated iyo wixii sida dadka qaarkii intaa markaan ka gudbo waxaan u mahad celinayaa in allaale intii kasoo shaqaysay xafladda tan ama mashruuca kan qaaliga ah oo ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadku oo wasiirkiisu ugu horeeyo waxaa farxad inoo ah aan aada iyo aada ugu faraxsanahay runtii waxaa jirtay saddex saddex dowladoodoo tan u dambeyso aynu hadda ku jira ayaan kasoo qeyb galay ilaa two onlinekii baan maxay toy wasiiraan ka ahaan jiray intaaba waa lagu hameeyey in la sameeyo guddiga kan ama ururkan oo baahi weyn loo qabo dabcan dowlad qolo kastaa meelha soo gaadhsiisee waxaa ku guulaystay inay maanta dhammaystiraan wasaaradda tan maanta joogta iyo ciddii kala shaqaysay aada iyo aada bay farxad iigu tahay aada iyo aadana waa ugu mahad celinaya guddigan shaqadiisu isuma aynu tilmaamayno hadda baahi weyn baa loo qabay runtii loona qabaa waxaa inoo sheegay raggii dadkii iga horreeyey muhiimadda guddidani leedahay waxaan qabaanaa in sida ay tahay guddidu uga howlgeli doonto waxaa jirta for example dalkeennu sida aynu ogsoonnahay muddo badan buu iskaga jiray qaynuun la-aan iyo dowlada la-aan dhexe iyo isxukun la-aan ama xukun la-aan waxaa marka caafimaadku ka mid buu ahaadoo yararkii halka sheegayay laba liqdii iyo maxay tahay waxayna ugu badan buu ahaa runtii waxaa jirta iyaga iyo markay iskaashadaan caafimaadka qura maahe waxaa ama daawada qura maahe waa wadanku halkaa waxaa iga muuqda qolyihii maxay tahay maxaa la odhan jiray quality controlka waxyaabaha soo degaya qudhoodu inay iska kaashadaan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inay serious ka noqdaan waxaa loo baahan yahay iyagaa waxay qabanayaan iyagaa sheegay haddii ay tahay fairness hadii hadday tahay maxay ay tahay qod honesty qodobaday halkaa kusoo dhigayeen iyagaa sheegay waanu ka filaynaa runtii waana rajaynayaa inay tallaabooyinkaa qaadaan waxaan rajaynaynaa dukaamada yaryara layska fufurta ee ulhalnaan keyr casiya baynu ku dhiganaynaa iyo mas baa lagu waxaynayaa inaynu waxaan ballan qaadaynaa dowlad ahaan maadaama isba urur dawliya yahay waxaan ballan qaadaynaa in lala shaqeeyo wax allaale wixii dowladda iyo xukuumadda kaga habboon inaynu maxay ahatoy garab istaagno waa hawl loo baahan yahay